بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وحين مريني عن شعبة عن سليمان ومنصور وفلان سمعوا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سؤال كم هنا قال وحوري ولد لرجل منا من الأنصار فلان غلام وأراد أن يسميه محمدا وحكتر بابك باب أسماء الأنبياء نن أنك نقمده ayaa waxa u dhashay nin ansaarta ka mid ah waxa u dhashay wiil waaraada waxa uu doonay an yusamiyahu muxamadan inuu muxamed u bixiyo ku magacaabo qaala shucbatu shucba wuxuu yidhi fii xadiidi mansuur mansuur ninkaa la socda iyo maarata sulaymaan waa qataada in alansaariya qaala wuxuu yihi xamalathu xamaltuhu calaa cunuqi faatiitu bihi nabiya sala allahu calayhi wasalam wiilkii waxaan ku qaaday luquntayda garabkaan saareen bedegta dabeetee nabigan calayhi salaatu wasalaam u keenay wa fii xadiidi sulaymaan wulida lahu gulaamun wiil baa u dhashay faaraaduu waxay dooneen an yusamiyahu muxamadan inuu ninkani u bixiyo muxamed qaala wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam tasamuu bismi walaa takanuu bikunyatii magacayga la baxa oo muxamed ah walaa takanuu bikunyatii kunyadayda laakiin iska ilaaliyo hala bixina fa innii inamaa juciltu qaasiman aqsimu baynakum qaasim waxaa layga dhigay abulqaasim marka la leeyahay waxaa layga dhigay aqsimu baynakum waan idiin qaybinaya wa qaala xusaynun bucistu qaasiman aqsimu baynakum waxaa laysoo diray mid idiin qaybinaya waa xusein ibn cabdiraxmaan asulami waxaa laysoo diray oo aan u soo baxay inaan idiin qaybiyo aqsimu baynakum inaan idiin qaybiyo marka kunyo keliya maaha oo ninka wiilkiisa ugu weyn in abu fulaan loo yidhaahdo abulqaasim oo keliya ma ihi abulqaasimka waxa dheer ilaahay ba subxaanahu watacaala inaan idiin qaybiyo wax adduunkiina iyo aakhiradiinaba ilaahay baa igu aaminay oo adduunka waxaa looga jeedaa waxyaabaha soo gelaya muslimiinta amba zakawaadka ha ahaadaan amba khumuska ha ahaadaan amba khanaa'imta ha ahaadaan amba sadaqaadka ha ahaadaan baytulmaalka iyo hantidaa muslimiintu ay wada leeyihiin inaan idiin qaybiyo aakhiradiina inaan idiin qaybiyo dee hanuunkii iyo xagga ilaahay subxaana wa taala naxariistii ka imanaysa inaan idin gaadhsiiyo waa cibaaro soo noqnoqotay tasamuu bismi walaa takanuu bikunyatiyo ku dheeraan mayno can abi muusa radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi wulida lii gulaamun wiil baa i dhashay faataytu bihi nabiya sala allahu calayhi wasalama nebiga ayaan u keenay fasamaahu ibraahiim ibraahiim buu bixiyey nebiguna calayhi salaatu wasalaam wiilkiisa ibraahim waa tii laodhan jiray faxannakahu bitamra dhanxaragga wuxuu ugu dhejiyey timir intuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam calaaliyey timir uu jilciyey ayuu dhanxaragga ayuu ugu dhejiyey ilan de hadduu afka u geliyo isra halliq uu ku mirganayaa si uu ilmaha yar maarata u jaqo uu u muudmuudsado wadacaa lahu bilbaraka rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu duceeyey wiilkaas yar inuu barakoobo barako ayuu ugu duceeyey timirta waxaa looga jeedaa bay culimmadu yidhaahdeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu timirta ku ku mataalay amba waxa uu ku tusaaleeyey oo ay la mid tahay mu'minka amba iimaanka oo kale ayay la mid tahay marka afkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka soo baxday ee barakaysnaa candhuuftiisii baa soo raacday barakan rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa qabay barakana wuu ugu duceeyey wa dafacahu ilaya waanuu ii dhiibay markuu intaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam u sameeyey ayuu ii dhiibay wa kaana akbaru waladi abi muusa ilmahan yar ee dhashayna waa wiilkii ubadka waladi muusa ubadkii muusa abi muusa alashcari ubadkiisa waa kii ugu weynaa kan saan loo samaynayaa waa ubadkiisa kii ugu weynaa cidda loo tuhmaayo khayr loo tuhmayo iyo toosnaan iyo alla kacabsi ilmuhu markuu dhasho waa loo geyn karaa waana looga soo ducayn karaa waa loo geyn karaa waana looga soo ducayn karaa wax maxduura ku jiraana ma jiraan qofka hebel waa qof wanaagsan waa nin taqiya waa nin caabida wixii inooga muuqda daahirka ah haddii qof noocaasi uu jiro oo la ogaado qofkaasi dadkuna ay isku waafaqaan qof fiican inuu yahay qofkaasi ilmaha marka uu dhashay in loo geeyo aad iyo aad ba u fiicanta waa xadiis saxiixa imaam albukhaari iyo muslim iyo keyrkood baa wariyey baabun wuxuu baabu yahay xasnun xasnun waxa weeyaan waa ad adayga waa qofka qalqallafsan magaca qofka xasni ma loo bixin karaa qofka ad adag maaragtay naxariistu ku yar tahay can saciid bn musayib can abihi can jaddihi أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أووقي وحقوي من النبي عليه الصلاة والسلام وحزن وسعيد بن المصيب ابن حزن فقال وحر ما اسمك مقعاء قال وحر حزن حزن بقى الله إله قال رسولك عليه الصلاة والسلام وحر أنت سهل مي حزن متيدة سهل بعد مركا حزن وحر كسور شيء معناها سهل بكسور شيء سهل وقفك تبع سن سهل أمركم وقرن إسلام xudaybiya suhayl ibnu camar markii uu yimi rasuulka calayhi isalaatu wasalaam magaciisii buu ka faashaday wuxuu hi ninkaa soo socdaa waa kuma markaasa la waa suhayl ibnu camar sahula amrukum buu hi arrinkiinu waa sahlanaaday waxay ka dhigan tahay magaca wanaagsan had iyo jeer naftuna way jecesha haddii haw lagu jirana hawshaas magaca qaabila oo xagga wanaagsan u qaabila had iyo jeer waa la jecelya geeleenna yaa kaxaynaya magaca aniga oo ninkii soo marray hebel baa la yidhahdaa muraa la yidhahdaa xarbi baa la yidhahdaa magaca naajiya naajiyatu waa tii badbaadi macnaa geelanayna wuu badbaadiyaa bay ka dhigantay oo magacii had iyo jeer xaaladda lagu jiro magac maaragtay sii wanaajinayo laga faashan karo laga faashan karo laga faashan karo waxaan ujeedaa addan lxasan malo wanaagsan qaala wuxu uhi anta sahlun qaala wuxu uhi laa ugayir isman samaaniihi abi may sahl maaha buud magaca aabbahay ii bixiyey ma bedelayo wuu diiday xasni baa anigu aabbahay ii bixiyey rasuulku wuxu uhi xasan iska bedelo sahal la baxa wuxuu uhi may ma bedelayo magaca aabbahay ii bedelay ma bedelayo qaala ibnu lmusayib saciid wuxuu yidhi famaa zaalat alxusuunatu fiina bacdu ilamaa iyo hadda adadaygii iyo sahal la-aanti iyo qalqallabsanaanti ilaa maanta way nagu jirtaa ilaa iyo maanta way nagu jirtaa awogii ba naga soo raacda hadduu maalintii bedeli lahaana suhuuladaa soo raaci lahayd iyo maaragtay qabqabowga ayaa soo raaci lahayd waa xadiis saxiixo bukhaari iyo muslim iyo abu daawud iyo keyrkood bay wariyeen marka magaca xasan iyo magacyada la mida tilo af soomaali maxaa la mida xasan xasanun maxaa la mida alxusnu waalxasnu way kala duwan alxusnu waa murugada alxasnuna waa adadayga iyo qalqalabsanaanta marka magacyada noocaas oo kale ahi ma wanaagsan in lala baxo لكن معنى هو حرام معها عن عبد الحميد بن جبير بن الشيبة قال وحول جلست إلى سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب عن لفريستي فحدثني وحول يشاقي أن جده حزنا رضي الله تعالى عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم النبي ينويمي فقال رسولك وكول ما اسمك مقعاء قال وحول اسمي مقعي حزن وي قال وحول بل أنت سهل ما يسهل باتعي قال وحول ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي magacuu aabbahay ii bixiyey ma bedelayo qaala ibnu musayib wuxuu yihi famaa zaalat fiina alxusuunatu waa intii hore kalown ilaa maayo hadda qalqallafsanaantii adadkaantii naxariisdaradii ilaa hadda wayna la socotaa baabun ismu nabiyi wa kunyatihi nebiga calayhi salaatu wasalaam magaciisa iyo kunyadiisa ninkii hore u sheegno kitaabku waynu ku celinaya ilaa iyo xad ma habaysna oo aada loogama shaqayn yani inta intaynu soo sheegne kunyada iyo isamka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ba haddana soo noqonaysa mar labaad culimadu waxay leeyihin sheekhu kitaabka markii uu qoray markii hore wuu dareeriyey wa wada qoray mar labaad inuu ku laabto habeeyo ayaanu samaynin can jaabir radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi wulida lirajuli mina ghulaaman fasamaahu lqaasima nin annaka naga mida ayaa wuxuu waxaa u dhashay wiil markaasa wuxuu bixiyey qaasim faqaalat ilansaaru ansaartiba waxay ku tihi laa nukanika abalqaasim abalqaasim kunye kaaga dhigi mayna hadaalin bay ku yidhahdeen walaa nacima walaa nacim walaa nuncimuka caynan ildoogsina kaaga dhigi mayno ilwaadsina kaaga dhigi mayno in abulqaasim lagu yidhahdo ku faraxdo taaha sugin bay yidhahdeen faata nabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu u yimi isagoo ashkata taga walaa ansaartii baa diiday inay abulqaasim ay bixiso faqaala lahu maa qaalat ilansaar ansaartu wixii ay ku tidhi yayna diideen abulqaasim inay u bixiyaan buu nabiga calayhi salaatu wasalaam u sheegay faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi axsanat ilansaaru ansaari si wanaagsan bay yeeshay wax fiican bay samaysay تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي إنما أنا قاسم مقعيق اللبحة لكن كنيتي اسكا إلالية واي أنك وحناي إنما أنك وح كلامي هي أنك وحناي قاسم مدو حقيبني قيبت حق على كتمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال وحر يا رسول الله رسولك إلهي إن ولد لي بعدك بعدك أسميه باسمك haddii mid kale aan inanka hadduu ii dhasho waa markii u xasan iyo xuseen iyo muxsin oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam xarbi ka wada bedelay ayaa wuxuu ihi haddii wiil dambe ii dhasho usamiihi bismika wa ukaniihi bikunyatika magacaagana waan u bixinayaa kunyadaadana waan u bixinayaa qaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi nacam haa cali wuxuu leeyahay fakaanat ruksatan lii riwaayaadka qaarkood riwaayaadka tirmidi فكانت رخصة لي رخصة قار أني ليس يبيها هذا آه كان بحديث كان وحو تشريا dood laga qabo rasuulka kaleey salaatu wasalaam kunyadiisa mar la bixi karaa mise lama bixi karo manoloshiisii bay ahayd magadaashiisii bay ahayd tinu sheegina aqwaasha faraha badan ee culimada ku jirtay ma qofka magaciisa uu maxamed leedahay loo diidan yahay ma sunna ma karaahiya ma karaahiya ma xaaraan ba way soo gebagabeynaysaa wuxuu ihi cali yaa rasuula allahi in wulida lii bacdaka buu yihi markaad dhimato kadib wey in wulida lii bacdaka adiga gadaashaa dabadaa hadduu ii dhasho waladun wiil usamiihi bismika wa ukaniihi bikunyatika magacaaga mau bixiya kunyadaadana mala baxa abulqaasim mala bixi karaa qaala wuxuu ihi nacam haa wa ukaniihi bikunyatika isaga kunyadiisa ma ka dhigi karaa abulqaasim oo isaga maxamed inuu noqdo inankiisana aan usii bixiyo alqaasim oo abulqaasim isaga la yidhaha isna maxamed la yidhaha ma samayn karaa qaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam nacam haa buuri dee waxaa dhashay maxamed ibnu alxanafiya maxamed ibnu alxanafiya oo ina cali ibna abi taaliba maxamed buu bixi wuu kaga dhabeeyey marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu u ogolaaday waxaanu u ogolaaday laakiin goorma bacdaka waa marka uu dhinto kadib marka murankaasi waa soo afbeelay inkastoo qaar ay hadal ka soo celino ay yidhaahdeen hadalkaa dambeeya cali uu le fakaanat ruksatan lii ayay wax ku jiraan ruksad gaarou rasuulka calayhi salaatu wasalaam siiyey ayay ahayd tarragii qaar baa taa ku dhegey laakiin waa sida saxdaa waxa weeyaan in la daayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam intii uu noolaa abulqaasimla lama bixi karo leanna waxyigii iyo tanziilkii baa socda markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin uu dhintay ciladii meesha way ka baxday oo lala bixi karaa waayahay عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع بين اسمه وكنيته رسولك عليه الصلاة والسلام حرابي إن قفل يسقوق يمقعيس كنيديس وقال أحرد أنا القاسم والله يعطي وأنا أقسم إلهي سبحانه وتعالى أنا وحنا يا أبو القاسم إلهي بعد ديغ بحية وأنا أقسم أن وام قيبيا هل كاسي كل قاركود قل ما رأتين dee adduunka waxaa caadiga ha yaalla ay ku fillaan waayeen iyo nusuusta sariixa ee cadcadi kuway ku fillaan waayeen had iyo jeer ibni aadamka dee huluwi ayaa lagu saleeday iyo ku talahtag oo shayga halkiisa intoo la dhaafiyo meel kor in loo qaado ama qofku inuu hoos wuxuu uga dhaadhaco loogu taag waayo ayaa dadka lagu sale qof sheekoo wanaagsan oo akhyaarabad arkaysaa dabeetana uu waa lala macaansanayaa waa lasii buunbuuninayaa meeshiisii meelaan ahayn baa lagu tuuraya qofkiina wuu fidnoobaya dadkuna way ku fidnoobayaan ambiyadu waa saas oo kale malaigtuna waa inkaas oo kale waxay idhaahdeen rasuulku alayh salaatu wasalaam wuxuu yihi anigaa qaybiya marka wax kasta waan qaybinayaa buu leeyahayo arsaaqadii baan qaybinayaa ubadkii baan qaybinayaa kan baan qaybinayaa barwaaqadii iyo maxaanku dhaha abaarihii colaadii nabadii wax walba adduunka soo maraya anay igu soo aadayaan anigaa qaybinaya markuu dhintana yaa qaybinaya waxay idhahdeen aqdaabtii iyo awliyadii ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaga sii tegey bishkeedu waxay ka dhacaysaa marka awliyadii baan laisla waafaqsanayn nin kastaa shwey weli gaarahoo weyn buu leeyahay moogta waa qaadiriyadii waa axmediyadii waa saalixiyadii nin kastaa meel gaar waana iswada gaalaysiinayaan nin kastaa nin buu haystaa gaara haddii xataa aynu ka ogaan bal waayahe waxay isku soo waafaqdaan bal ninka lagaga tegey arsaaqadda aan u doonanayo ubadkee ma sheegi karayaan muxuu le waa cabdiqaadir jilaani mid wuxuu le waa hibalkaasaylici mid waxa ohanaya waa kacdan ku aasan mid waa idriis iyo ilyaas buu ka odhanayaa laysku waafaqi maayo xaqiiqadu waxay tahay ilahay baa subxaanahu watacaala cadiyada bixiya rasuulka calayhi salaatu wasalaam xilligii uu joogay waxaa loo soo dhiibay hanuun baa loo soo dhiibay diin baa loo soo dhiibay wax kale looma soo dhiibin tiibuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam wasacay oo uu qaybinay saasoo kale waajibaadkii maaligah rasuulka calayhi salaatu wasalaam saaraa ee ummadda u hayay oo qof kasta oo muslimiinta u taliyana waajib ay ku tahay inuu qaybiyo si cadaalad iyo kalsoona ka laga hadlaya waa taas laa aqala walaa walaa akfar can anas radi allahu tacaala canhu qaala wuxu uhi kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalama fi suuq nebigu maalin maalmaha ka mida suuqa ayuu joogay faqaala rajulu nin baa wuxu uhi yaa abalqaasim فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم النبي قبا ضيمودي وحديث اجي فقال وحول دعوت هذا اديك رسولك الله ما جيده كا كله اسمه ابو القاسم لا يدهدان وجيدا فقال وحول سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي اما تسموا باسمي مغعيغا لبخا ولا تكنوا بكنيتي كنيتي اذا اسكيل علي محمد ولا بخي كرتان لكن ابو القاسم اسكيل علي حديثك هراين اسو مري شرح بدل ما بهنا باب هل يكن المشرك قفك مشركا كنيدي سم لوو ييري كرا waxaanu sheegnay kuniyada had iyo jeer waxyaabaha faa'iideysa waxa ka mid ah qofka la ixtiraamayo ayaa loogu yeedhay ixtiraam ahaan iyo abaa fulaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninkii gaalkaa markii loo soo diray rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee la yidhi bal ninkan maxamed waxa uu doonaya soo dhegeyso oo maaragtay mufaawadaad iyo wadahadal la soo samee muxuu doonaya ma maamul buu rabaa ma magaca buu rabaa ma saldanad buu rabaa ma gabadh buu doonaya muxuu doonaya ninkani waxaan nebi baan ahay muxuu inoo qasaya hadduu doonaya maal waynu siinaynaa haddii saldanad uu doonaya waynu siinaynaa hadduu jin hayo waynu daweynaynaa hadduu gabadh rabo waxa weeyaan ilan iyadu wax madaalibta waa gabadha ugu qurux badan bal soo weydii ninkii marka hadalkii uu bilaabay uu hadlay kama kan kan waxaas bartaaduqa markuu akhriyayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam caadi uu iska dhegeysanayay haddaad maxamed waalan tahay buu ku leeyahay haddii waa ninkaa nin weyne nebiga haddaad waalan tahay waanu ku daweynaynaa haddaad xoolo doonaysana xoolaanu ku siinaynaa haddaad kan doonaysana rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma adhon mana xanaaqin uu iska dhegeysanayay markuu dhameey oo hadalkii waday waday buu yihi afaraqta ya abulwaliid taan ujeeda waata abulwaliidow maka hadalkaagii ma dhamaystin mise waxbaa ku hadhay marka yaa abalwaliid culimadu waxay idhaahdeen waxay tilmaamaysaa rasuulku isagoo ninkaasi waxaa ka hadlaya haddana rasuulku ixtiraamkii muu lumin ixtiraamku u hayey muu lumin wuxuu leeyahay afaraqta yaa gaal iyo gaalka laga soo gooyey ma dhamays ehlunaar iyo rasuulku kuma odhan wuxuu afaraqta yaa abalwaliid ilan dan buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka leeyahay rajulka qaba markaasuu haye waan dhamey rasuulku calayhi salaatu wasalaam jawaabtiisii gala marka ninka mushrika ah kunyada ma ma loo kunyayn kara leanna kunyada waxay waxay xambaarsan tahay ixtiraam iyo qadarin bay xambaarsan tahay can usama ibnu zaydin radia allahu tacaala canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku balaqa waxa uu soo gaadhay majlisan majlis iyo goob la fadhiyo oo fiihi cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul oo ninkaa odaygahina uu ku jiro cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluulna uu fadhiyo wadaalika xilligaasina waxay ahayd qabla an yuslima cabdullaahi ibnu ubay intaanu islaamnimada sheegan marna ma muslimiin kaarqabuu yahay intaanu islaamnimada sheegan bay ahayd ee gaalnimadiisa uu ku caddaa kunaadka fa qaala wuxuu ihi laa tu'diinaa fii fii majlisina yani rasuulku calayhi salaatu wasalaam la hadlay riwaayo dheer baa jirta rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray majlis ay isugu yimaadeen muslimiinta iyo qaar mushrikiina oo weli aan muslimiino dee cabdullahi ibn ubay ibn saluul uu ku jiro iyo yuhuud ila waa lagu wada noolaa magaaladii iyagoo wada fadhiya oo iska sheekaysanaya ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo dameer saaran ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam soo maray dameerka xagga dambe waxaa u saaraa usaama ibnu zayd amba zayd laakiin sidaa sax waxa weeyaan usaama ayaa u saaraa zayd qaar baa sheegay lakin zayd maahe usaama ayaa xagga dambe u saaraa dabadeedna markuu soo maray uu la sameeyey cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul ayaa dee xayawaan kastaaba wuxuu iska leeyay moogta urgaara buu leeyay iminka haddii sac kusoo agmaro ha lo-du hadday kusoo agmarto hadduu awr kusoo agmaro amba geel kusoo agmaro xayawaan kastaa wuxuu leeyay shuruf gaara buu leeyay markaa markuu dameerka la sameeyey buu sanka saafka u saaro intuu mara soo marday go-i soo qaatay buu sanka iska saaray uma jeeda dameerkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam u jeeda markaasa wuxuu waar dameerkii dameerkaagan qarmuunkiisa naga du majliska naga xumayna rasuulku calayhi salaatu wasalaam u jeeda dabad rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu soo degey wuu wacdiyey wacdi dheer buu galay markii waxoogaa uu dhegaysanayay ba cabdillahi wuxuu ihi waxaa ugu fiican in maxamed aad samaysaa waxaa weeye dameerkaaga intaad ka haysato dadka wixii kuu yimaado waxaad akhriyayso u sheeg lakiin annaga hanagu majaalista hanaga xumaynin asxaabtii markaa cabdillaahi cabdillahi ibn abi rawaxeen ahaa baan umalaynayaa ayaa wuxuu rasuulka ila annakaa jecele mar walba iyo meel kasta noogu kaaray بلغ مجلسا رسولك وحسو قاعد مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول آه، مجلس وشوه نكاس وفردي وددتك شوه وكمد يعني وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي إنتان عبد الله بن أبي مسلمين أيها فقال وحر لا تؤذينا في مجلسنا مجلس كان قلبين مجلس كان قحمين فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة ولا سوق قابيس واركميس marka wixii rasuulku yiri iyo wixii la dhex maro dhan waa la soo gaagaabiyay laana maqsuudku uu soo dhaysay ujeedada rasuulkana markii hore waxa uu socday Sa'd ibn Ubaada oo xanuunsanaya inuu soo booqdo bii saxaabiga waa garanaysan qiimaha badna fa dakhala wuxuu soo galay nabiga kaleey salaatu wassalaam ala Sa'd ibn Ubaada fa qala wuxuu yiri ay Sa'd ay Sa'd Sa'd ala tasma' ma maqashay ma yaqulu Abu Hubab Abu Hubab wuxuu maanta yiri ma maqashay yani hadal xun oo weyn oo waxyeelaba ayuu ninkaas iga soo gaadhay nooca shkataaba ku jirta maxaan ka yeelaa ninkaas miska celiya yuriidu wuxuu jeedaa abu xubaabka cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul cabdillaahi ibnu ubay ibnu ibnu saluul ayaa waxaa la odhan jiray abu xubaab maxaan ka yeelaa sacd ibnu abi sacd ibnu cubaada wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay waxbaa ka soo qaaday warkiisa ninkan iyadoo carabta madiina deganoo dhammi isku wada waafaqday in la boqro uu oday u noqdo ayaad adigu meesha soo gashay dabadeedna waa laga soo leexday ninkiio adaa lagugu soo wada leexdo ilaahay baa waxaan ku siiyey markaa ninkaasi meeshuu ka hinaasaysay oo ka xun yahay waa halkaasi hadalkiisu yaan waxba ku dhiban waxba ha ka soo qaadan rasuulka iska dhaaf rasuulku calayhi salaatu wasalam markaasuu cafiyey oo farax ka qaado waxba hadalkiisa kama soo qaadin marka waxay ka dhigan tahay kana waa daliil kale ninka mushriga abu fulaan waa la odhan karaa waxaa la mid ninku abu abu malihine ninka hore u sheegnay waa layna qasbayaa ninku abu abu malihine wadaadun baa de meelaa wax ka soo qaadaye waa maaratay naanaysaha ammaanta ah naanaysaha qadarinta le dhahno naanaysaha qadarinta le qofka loo bixiyo waa loo bixin karaa waa lagu odhan karaa hadduu xataa gaal yahay weliba gaar ahaan dee qofka haddii rajo laga damacsan yahay oo dacwadda loo bandhigaayo islaamnimadiisa la rajaynayo baabun alkunyatu lisabiyi ubadka yaryar amba ilmaha yar kunyama loo bixin karaa عن أنس رضي الله تعالى عنه قال وحولي كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوها يدخل علينا من نصوكرة قل يقول من شري ولي أخ صغير نير المير من يرى أن ولا أنهي نوشري نير أن ولا أنهي أو يكنى كنيدي سويتهي أما يكنى لغو كنييو أبا عمير أبا عمير ليره وكان له وحان لها نقر وشمر شمرا كمدت kii shimriga nuqar la yidhaahdo ayuu lahaa oo yalcabu bihi uu ku ciyaaro iska ogolaaday oo aan ka tegin oo isna uu iskaga ciyaaro famaata shimirkii baa dhintay fadakhala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigaa u soo galay fara'aahu xasiinan markaasuu arkay kii yaraayo aada u murugaysan ile shimirkiis baa dhinteen faqaala wuxuu yidhi maa shaanuhu maxaa ku dhacay maa shaanuhu xaalkiisu waa sidee maxaa ku dhacay muxuu la murugaysan yahay قيل وحل يدي مات نغره شمبر كيس يرابا كرنتي فقال رسولك عليه الصلاة والسلام حكول يا أبا عمير ما فعل النغير أبا عمير نغير بحسمي وشمبر كي وتصغير لكو سمين نغر بها سوما نغير وشمبر كي لا نغير بحسمي مركا على وزن عمير يا أبا عمير أبا عمير ما فعل النغير نغير كم حسمي ورميود انت بهلك يعني وكتعسيني أبي كريغان تهايو yani wuu la kaftamaya si uu murugada uga baabi'iyo caruurta waa iska caynkaas way iska banaan tahay inay maarata xayawaanka aliifka ah guryaha inay iska joogaan bisadaha iyo shimbirahaas iyo waxyaabaha ana jaasta ahayn amba waxyeelada aan lahayn dadka xayawaanaadka qaar baa waxoogaa aliifa oo dadka dadka jecel laakiin waxyeele mararka qaar dadka cadhooda qofka waxyeeleynaya amba dadka amba xanuun lagaga qaadi karo kuwaasoo kale maaha laakiin de waa kaasoo ilmahaa yar wuxuu iska haystay shimbirkaas waa ka dhintay reerkooduna way ogoleen nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu ku ogaa tuura bahalkan shimbiraha iyo waxyaabaha looma baahbaahne amba ama looma baahne quba lama odhanin qolyaha gaalada waa kuwa sii waaleen meeshuu eyga halkuu eygula maraya wa idinka arkay eygu ubadku ka mid yahay bisaduna waa sidaas oo kale maba goynaysidba haddaad tiraa bisad iibso waxaaba aad ka baxayn qarashkeeda haddii bisadda ay yara xanuunsato yaro tingo'san la arko oo maaratay meelaha marmaraysa waa loo imanayaa waa la qaadayaa waa la soo baadhayaa kan dhiig baa laga qaadaya kan dhiig baa laga qaadayaa haddii xanuun laga soo helo oo waxa weeyaan la ogaado inaad aada iyo aad baashaa u daryeelin waa lagu ganaaxaya itixaanka nimankii ka haysta faasha hadday jabto inta iska cararto wame ay jabto adaa jibiyey dembiile waa lagu xidhi waa lagu ganaaxaya hadday xanuunsato markaa qaarkood ma xayawaanka way iskaba ilaaliyaan maba leanna waa rabashkooda ciidda ka batay ya hay-ad fara badan oo xayawaanka ka shaqeeya dawladii wasaarado waxaasaa waxaa dabayaacaya gabadhii ka sheekeynaysa wa idinka maqlay maalintii b b sida anigii baashii maalin kasta waa inaan qaado farmasiga waa inaan geeyo waa inaan soo mudo guriga waa inaan kusoo celiyo waa inaan dhayo haddii waa inaan anigu kiniimada qaar siiyo subax waxaan kun iyo laba boqol oo dollar bay iga maraysaa bay tiri kun iyo laba boqol oo dollar hooyadii dhalkan bay ku baktaysaa waa bisadii yarayd a aayada hadalkeeda dhaaf iyada aayada hadalkeeda iyada aayada waa khatar oo waxa weeyaan iyada waa dad caadiya oo dhaxalka xataa qeyb bay kuleeyihin mararka qaarkood qofku haddii uu dhinto maogtahay inaka dee shareecada inoo qiimayso dhaxalkii oo haddii maanta aad milyaneer tahay oo aad dhimato xoolaaga shaqo kuma lihid ilahay baa sii qaybiyey laakiin ninku ciyaalkiisa isku yar dhacsan wuxuu odhanayaa okay islaanta isku yara dhaceen wuu dhimanaya soo odhanaya ha soo caynkaas maaha habeenka caawa haddaan dhinto xoolahayga intaasna waxaa lagu shubayaa hay-addaasaa la siinayaa intaana waxaa la siinayaa eygeyga hebel baa la siinayaa islaanta koob shaal loo shubi maayo oday hebel inanka la idhaha waxba la siin maayo salo doona baa la yeelaya marka taas taasna mid maaha taasna mid maaha teena dee daya dayacaanaanta faraha badan xayawaanaadka inaga aynagu dhex dayacan yihiina runtii iyaduna ma wanaagsana ma wanaagsana waxoogaa daryeel bay u baahan yihin baabun wuxuu baab u yahay alkunyatu qabla an yuulada lahu qofka intaan ubadba loo dhalin oo ubadba aanu yeelan in abu fulan amba umu fulan in la yidhahdo can ibraahim ana cabdillaahi kana calqama cabdillaahi wuxuu kuniyo u kuniyeeyey calqama abaa shiblin buu bixiyey walam yuulad laha walam yuulad lahu iyadoo waxba aan loo dhalin oo ubadba maaragtay aanu yeelan ayuu abaa shibli cabdillahi u bixiyey can ibraahim can calqama qaala wuxu uhi kanaani cabdullaahi qabla an yuulada lii waa kii imika oo kale intaan waxba lay dhalinba ayuu kuniyey sameeyey baabu kunyat nisaa haweenka kunyadooda umu fulaan can yaxya bni cabaad bni xamsa can caaisha radia allahu tacala canha qaalad waxay tidhi ataytu nabiya sala allahu calayhi wasalama nebigaan u imi faqultu waxaan idhi yaa rasuul rasuulki ilaahay ow kanayta nisaa'aka faknuni haweenkaaga oo dhan kuniya wada leeyihin waa umu fulaan midhan umu fulaan umu fulaan umu fulaan lakin anigu caaisho baa leeleeyahy dee waxaan u bahanay umu fulaan in la yidhaahdo fa qaala wuxuu ihi takanna waxaad kuniyo ka dhigataa bibni ukhtika cabdillaah inanka walaashaha ay dhashay ee cabdillaahi ibnu zubayr waxaad tidhaha umu cabdillaahi noqo marka adigu umu cabdillaah kaasaa kugu dhow ilaan caaisho ubad may lahayn can caaisha radia allahu tacala canha qaalad waxay tihi yaa nabiy allah waa kii imika oo kale alaa tukaniini kuniyo miyaanad ii samaynahay faqaala wuxuu yihi iktani bibniki inankaaga kuniyo ka dhigo yani cabdullaahi bnu zubayr fakaana tukana waxaa la odhan jiray umu cabdillaah umu cabdillaahi baa la odhan jiray waa xadiis labada xadiisba waa waa saxiix midna abu daawuud iyo kayrkii baa soo wariyey midna waxa weeyaan cabdirazaaq iyo isla abu daawuud laftiisa albani raxmat ullahi caleyh wuxuu ku sheegay inuu yahay saxiix khilaafku waxay ka saarayaan raga qaar baa waxay dhahan caaisha radia allahu tacaala canha mar bay ilma aan dhammays ahayn ay dhashay markaa cabdillaahi bay u bixisay markaasaa umu cabdillaahi la yidhi lakiin ta saxda waxa weeyaan waa kan saxiixee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u bixiyey baabun man kana rajulan bishayin huwa fiihi aw biaxadihim in qofka loo bixiyo kuniyo oo kunyo loogu bixiyo maaha qof uu dhalay maahee xaalad uu ku jiro amba waxa uu ku sugan yahay markaas xadiidkeenu ku fahmi doonay can sahl ibni sacdin an kaanat axabu asmaai caliyin wuxuu yihi an kaanat waxay ahayd axabu asmaai caliyin radia allahu tacaala canhu ilayhi maga cali ibna abi aalib magacyadiisa wuxuu u jeclaa abu turaab ciidda abihid ya abu turaab magacaa la yidhaahdo ayuu u jeclaa wa an kaana la yafraxu an yudcaa bihi biha in loogu yeedho abu turaabna aad buu ugu farxi jiray oo wuu jeclaa wuu xiisiin jiray magacyo fara badan muda cali radia allahu tacala canhu lahaa oo dhammaantood geesinimo iyo libaaxnimo iyo maaragtay hal adayg maaragtay ay tilmaamayaan kuniyadiisa kalena waxay ahayd abulxasan caanka uu ku ahaa abulxasan xasan ibn cali wamaa samaahu abaa turaab ila nabiyu sala allahu alayhi wasalama abaa turaabna cid kale uma bixine nebigaa u bixiyey markaa anuu ka jecelya waa halkaas ciidda dankama lehe abaa turaab iyo ciidan ma doonaaye wuxuu u xiiseynaya cidda u bixisay baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaadaba yowman faatima maalin maalmaha ka mida ayay caasha faatima isu cadhoodeen qaadaba wuu ka cadhaysiiyey miyaa mise way isla cadhoodeen way isku cadhoodeen way isku kaceen isaga iyo maarta faatima fakharaja gurigiiba wuu ka baxay fadajaca ila alji- ila aljidaari fi ila almasjid gidaar masaajidkaa buu iska jiifsay yani gidaarkii dee kuma jiifsane gidaarka hooskiisii ayuu istuubuu islaabay وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يت- يتبعه نبي قد دبا سوده ايا او يمي فقيل وحل له هو ذا مضجع في الجدار وهذا الجدار كاشفه فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم نبي ايا او يمي وقد امتلأت وقد امتلأ ظهره ترابا سوى دبركيس ودا عيد ويهي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحو بلابي يمسح التراب عن ظهره دبركيس انه عيد كما صحوه ويقول أو يراهد اجلس أبا تراب أبا تراب وصوف ريسو فاطمة كشيك سوحي تري مالين بانو اسكو يا رب وغني حاجك أوه أنا اسكو قيرنا وحبانو اسكو خلافنا وحي لما شيقين قار ما وحشيك شيقة لكن وحشو قد مجران مالين بانو اسكو دعنا بيت ترود هذا كان نقحو ماضي وهو طبيعي لبدا قفين اسكو دعان لا ياب معها laba qof ee fiifiican baa isku dhacaya qof fiican iyo qof xun baa isku dhacaya laba qof oo meel wada jooga oo nolol ay ka dhaxayso oo maalin kasta soo ag taagan oo isku dhacayaan marka ha yaabin fi bacd alaxyaan haddii la hebel iyo xaaskiisi baa isku dhaco is haysta allah sheekha iyo gabadhi baa isqabsaday sheekhu ili waa ibni aadami oo dhici kartaa cali iyo xaaskiisi baa isku dhacay iska daawa ninkii hore usoo sheegnay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo caaisha fii bacd alaxyaan inay isku dhici jireen wataa caaisha maalinta aad ugu kacsan tahayna waan aqaanaa maalintaad caadiga tahayna rasuulku waa kii caaisha maalintaad ugu kacsan tahayna waan ku aqaan cadhaysan tahay maalintaad caadiga tahayna waan ku aqaanaa waa laka u kala garanaya yani maalintaad buuftaamayso waan ku garanaya maalintaad caadigiisa tahayna waan ku aqaan bimacnaa noloshaa ta waxaan iskale waa la isjiiraya waxbaa la isku dhacaya suuta faham baa dhacaya mararka qaar adigoo sawiro kacsan bay islaamtu wax iska odhanaysaa dabeetana mararka qaar iyadoo kacsan baad wax iska odhanaysaa ibni aadamku waa iska caynka laakiin ceebtu maaha in la isku dhacee ceebtu waa in khilaafkii iyo mashkiladdii waa in la dhameeyo waxa bay gaadhay cali inuu gurigaba uga baxo oo masaajid ka tago qaadan gibiisa waa kaasi gurigaba oo masaajid iska jiibsado qaarkood habeenay iska maqnaan jireen ceeb marka taasi ma waa ibni aadamkii dabeecadiisa soomaali maxay tidhahdaa gaws iyo laba daan baa isugu dhowow hadha carab iyo laba daan baa isugu dhowow way isqaniinaan qac mararka qaar buu iskaga dhufanaya hadda xaggee buu tegaya miyay kala dhamaanaya labadan way isku soo wareegeysanayaan waa iska caadi laakiin ceebtu waxay tahay waa inaan la kala tegin waa inaan la isnicin ceebtu banaanka waa inaanay u bixin rasuulku alayhi salaatu wasalaam guriguu yimi caaisha ayuu faatime ayuu weydiiyey cali aawey sete waan isku yaro dhacnayo wuu ka baxay guriga dabeete qofuu rasuulku alayhi salaatu wasalaam diray wuxuu yidhi bal doona ninkii cali waa soddonkiiyo garo ninka doonaya waa soddonkii inantaydii baa la taabtayoo xaal gulo jooga maaha eeg meeshaas isagii baa baadi doona wuu doonay waa xalla soo helay masaajidka inuu jiifo wuu ka daba tegay rasuulka alayhi igu yeedha ma odhan wuu tegey isagoo jiifuu yimi dhabarka ayuu ciidda ka masaxay dhabarkiisii yani waa meesha waa meel kulul cali wuu dhididay isagoo marka dhididkiisii waxaa isqabsaday iyo ciiddii baa isqabsatay waa meel cidlaabuu iska jiifaaba hadda garo wuu ka masaxay soo kaciyo abaa turaab uu ka kac meesha buu ku yidhi wuu soo kaxiyey gurigii buu kenu isaga heshiisiiyey inanteeda maxaa saa loo gelaya berigii hore baa yaradlaan baan kugu siiyey wax khayra kaamanaan arag tanoo kale ayaa waa la isu baanayaa meesha mashruuc caadi haddaa gashaan arrimaha reeraha iyo odayaashii xisaabaha marna inantaa lasoo maslaxaya qaarkood marna odaygii baa la maslaxaya ya marna seedigii baa la maslaxaya soo nim ninkii maanta oran caynkaasu yidhi waanu ka xishoonnay haddana caynkaas wuu ku soo celiyay mar labaad waanu ka xishoonnay wallahi baan raacayn oo xaggaad geenaysaa dee raaci wey xaggaad qabatiin doontaa warqadeedii baanu rabnaa bartaan oo gabadhii oo laga yaaba ninkeediiba inay rabto iyo reerkeedii ayaa wuxuu leeyahay inay tegin baa wallahaya bartaas soo dhiga warqadeedii amba xaal baanu idinka rabnaa carqalad rasuulkuna cidda ceeba kama soo qaadinba wuu iska caadiyo isaga hawshii soo gale soo kala mudan kasoo waar gurigaaga iska noqon ceebi kuma jirto marka maxaa jira alaa turaab baabkeenu muxuu ahaa qofka in loo bixiyo magaca abu waxa yani qof aanu waxaan qofba ahayn xaalad uu ku jiro ha in qofka loo bixiyo abul akhbaar oo kale tusaalahaan ninbaa waa dadka had iyo jeer warka soo qaada ee sii qaada ee xogta hela had iyo jeer haddaad tidhaa hebel waa abul akhbaar oo warka warka aabihii ceeb ceebi kuma jirto yani wax qofka lagu yaqaano xaaladu ku jiro ayaa abuu looga samayn karaa baabun wuxuu baabu yahay kayfa almashyu maca alkubaraa'i wa ahli lfadli dadka waaweyn iyo dad- dadka ahlulfadliga ahee qiimaha leh sidee baa loo raacaa maa la hor cararaa miyaa la baal cararaa miyaa lagu qayliyaa ma gacantaa la qabsadaa maxaa la sameeyaa عن أنس رضي الله تعالى عنه قال وحولي بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نخر لنا isagoo nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida jooga jooga beer timireed aanu leenahay nakhlin liabi alxa haddana eeg uu sii caddeeyey abi alxa lahaa yani abi alxa dee waa waa garanaysa waxay siin anas iyo abi alxa waa dee anas hooyadii odaygeedii weeye marka dee anasna wuxunbuu ka mid ahaa reer abu dalxa unbuu ka mid ahaa reerkaas unbuu ku jiray marka beer weyn oo beer timireeda oo abu dalxa uu leeyahay ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida joogay tabarasa wuxuu banaanka ugu baxay lixaajatihi dan uu leeyahay waa bilaalun bilaalna yamshii waraa'ahu yukrimu nabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga ayuu daba socdaayo nebiguu maamuusaya yani muu baalgelin rasuulka calayhi salaatu wasalaam muu baalgelin wuu daba socdaa isagoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ixtiraamaya yukrimu nabiya sala allahu alayhi wasalam nabiga wuxuu ka maamuusayaa an yamshia ilaa janbihi dhinaciisa inuu socdo famara nabiyu sala allahu alayh wasalam biqabrin nebigu xabaal buu soo maray faqaala wuxuu yihi faqaama wuu istaagay rasuulku alayh salaatu wasalaam xataa tama ilayhi bilaalun ilaa bilaal uu soo gaadhay oo socodkiisii uu soo dhammaystirtay bilaalna rasuulkaa istaagay bilaal wuu soo socday socday rasuulkiibuu soo gaadhay faqaala wuxuu hi wayxaka yaa bilaal bilaalow hal tasmacu maa asmac waaad ma waxaan maqlaya ma maqlaysaa wabaan ka maqlaya xabaashi dhexdeedii adigu ma maqlaysaa qaala wuxu uhi ma asmacu shay miyaana waxba maqli maayo faqaala wuxuu yihi saaxibu lqabri yucadab ninka xabaashan ku jira waa la cadaabaya fawajada yahuudiyan bilaal baa soo baadhay war niya halka ayaa lagu aasay markaasa wuxuu ogaaday ninka meesha lagu aasay inuu ahaa nin yahuudiya oo aan muslim ahayn macnaha meesha ku jira waxa weeyaan dadka khiyaarta ah ee ahlulfadliga ah ee qiimaha leh baal orodkooda waa laga wanaagsan yahy waxaa ka wanaagsan in la daba socdo waxaa u horeeyo u mudani waa ayo dadka ahlulfadligaad raacaysa ya yaa u mudan waalidka waalidkaa number one ah qofku waalidkii ixtiraamka waalidku maxaa ka mida baa la yidhi ixtiraamka waalidka waxaa ka mid a inaad hor socono haddaanad hagahayn haddaanad hagayn waanu deen dhala-ayn inaad hor socono waa inaad daba socoto waa inaad baal socono isagoo kugu qasba oo kuga amra mooyaane war heedha maxaana kaa daba dhigay iminka soo soco de maya aaba soco war bartan kaale baanu ku nidhi hadduu ku idhaaho waa okay hadduu de kula fahmi waayo laakiin caadatan qofka waalidkii markuu la socda wuxuu leeyahay gadaashiisuu leeyahay waanu daba socdaa waanu ka dambeeya dadka kale ahlulfadliga ahna waa caynkaas oo kale iyagoo qofkaas dee uu diida mooyaane qofkii caalimka ahaa qofkii madaxda ahaa inuu qofku daba socdo ayay tahay laakiin hadduu diido dhaa maya bartan kaale waad ogolaanaysa baabun wuxuu baabu yahay can qaysin qaala wuxuu samictu mucaawiyata yaquulu liakhin lahu sagiir mucaawiye ayaa nin ka yar inay walaala yihiin oo ka yar ayaa wuxuu ku yidhi ardif algulaama war ilmaha yar hoo ku daba socda deebadda saaran tahay ha kula fuulo yacni ninkan mucaawiye ay walaalaa yihiin maha nin yar de caruura maahayn nin weyn buu ahayo laakiin de mucaawiye un ka yar oo daabad wataa ayaa wuxuu arkay ninkiioo ilmo yarna daba socdo isna uu daabaddii saaran yahay markaase wuxuu ku war heedha ilmaha yar dee daabadda ha kula fuulo fa abaa wuu diiday markasuu uhi may ila fuuli maayo halugeeyo halugeeyo buu ihi faqaala lahu mucaawiya mucaawiya wuxuu ku yihi bi'sa maa udibta idaabtaada xun buu ku yihi sida laguu edbiyey ayaa xun oo liidata bi'sa maa udibta sida laguu edbiyey ayaa xun idabta waxay ahaan lahayd idabta wanaagsan waxay tahay qofka weyni qofka yar inuu naxariisto qofka yarna qofka weyn inuu ixtiraamo idabta waa caynkaas laysa mina man lam yarxam sagiirana wa yacrif xaqa kabiirina waa saas marka idabtu waxay qofka waxaa lasoo baraa marka uu yaryahay caruurta yar in loo naxariisto inaan la eryin inaan la caydhin inaan la caayin inaan la colaadin loo naxariisto naxariis ay kaaga muuqato qofka yarna qofka weyn inuu ixtiraamu qadariyo oo iska ilayo dhinaciisa idaabtaada xun buu ku yidhi sida lagu soo edbiyey ayaa qaldanayd qaala qaysun wuxuu yihi fasamictu abaa sufyaan abaa sufyaan baan maqlay waa aabbahood oo yaquulu leh dac canka akhaaka war walaalkaa iska daa dac canka akhaaka walaalkaa iska daa yani wabaa waxbaa kusii tiigaalin warkiisa iska dhaaf waba yaanu daabadna waba yaanu saarin iska daa mucaawiya la hadlaya marka mucaawiya iska daa walaalkaa waxbaa ku odhan iska dhaaf can camr bn caas radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu uhi idaa kasura alakhilaau kasura alghuramaau waa xikmad aada iyo aada weyn idaa kasura alakhilaau asxaabtu hadday badato kasura alghuramaau xuquuqdooduna way badataa alguramaa dadka wax kugu leh alariim waa qofka gashiilaha ah gashiga lagu leeyahay iyo deynta lagu leeyahay deemaysanaha ah idaa kasura alakhilaau haddii dadka macaarifta iyo asxaabta aad tihiin ay farabataan kasura waxaa farabata alghuramaau waxaa lagu leeyahay waa farabataa qultu limuusa muuse oo ka warinaya camar waxaan ku idhi wama alghuramaau oo huramadu waa maxay yani gashiin sabee gash kugu yeelanayaan qaala wuxuu ihi alxuquuq xuquuqdii baa badanaysa yani qofka haddii laba qof ay saaxiib yihiin dee labadaa qof asxaabtaa tihiin baa xaqu suxba kugu leh hadday toban yihiin ka war meana kasii badanahayn ma kasii badan karin aq wuxuu ku inaad xaalkiisa ogaato inaad ka war hayso inaad xidhiidhiso inaad soo booqato hadduu xanuunsanayo aad ka war hayso marka hadday laba yihiin waa inta hadday afar yihiin way sii badanaysaa shan toban marka qofba qofkuu ka asxaab badan yahay wuu ka xil wuu ka xil badan yahay wuu ka waajib badan yahay idaa kasura alquramaau إذا كثر الأخلاء أصحابته هذي الأخلاء وجمع خليل أصحابته هذي بدته كثر الغرماء ذاتك ما رأيت حقوق ذا كولة دين تكوله نوي فلبريه معنى قفك ويتواتر عدو ناكسن قفك أصحاب بدن يوليه هاي إنه أصحاب يشو dad akhyaara oo ku soo hirto oo ku hirto oo la tashado oo la tashado oo wax siiyo oo iska xaal og yihiin inuu siiyaa waxyaabaha qofka shaksiyadiisa shaksiyad wanaagiisa waxyaabaha tilmaamaya ayaa ayaa waxa weyan ay ka mid tahay bacdu salaf baa waxa acjizu الnaas man farada fii طalab اlإkhwaan acjizu الnaas man farada fii طalab اlإkhwaan dadka waxa ugu ugu ugu itaal daran ugu caajisaysan dadka yani qofka asxaab samaysan kari waaye dadku waa macaadin way isku dhex jiraan qofka dad akhyaarahoo asxaab dhow ah oo wada tashadaan ay isu yimaadaan qofka samaysan waayaa ee ka caajisaa waa qofka ugu liita dadka ugu caajisan ugu itaalka daran leh okay wa acjazu minhu waxaa ka sii itaal daran kaasoo ka sii caajisaysan man farada man dafira bihi min alikhwaan qofka ciduu helay oo asxaabahoo wanaagsan qofka dayaca ee sii daayee jara kaasaa ka sii daran dadka waxaa u daran qofka asxaab yeelan waaye waxaa ka sii daran ka asxaabtii uu lahaa dayacay sii daaya fasaxa markaa qofku yani ibni aadamka insaanku waa shay qaali ah qofka hadduu insaan wanaagsan helo oo saaxiib wafiya uu helo waa inuu ku fara adaygo waa inuu haysto waa inaanu dayacin haddii xataa xaggiisa uu qalad ka yimaado aw qalooc ka yimaado dhibaato ay kaaga timaado waa inaad sabirta waa dulqaatay iska indhatir dhinaciisa wanaagsan uu fiiri qof kastaa dhinac fiicanna uu leey dhinac xunna uu leey intayna halkaa fadhida imika qof wada wanaagsan miyuu ku jira keena inoogu fiican meel buu ku inteena marka hadii saa la mashqiciyo oo la qiyaaso maaragtay ikhtibaar lagu sameeyo ninka inoogu wanaagsanada banaankaa soo baxa meel meel xunun baa jirta ceeb unba qofku yeelanaya marka asxaabta waxaa lagu dhaqaa asxaabta ceebtoodana waa la iska indhatiraa wanaagoodana waa la buunbuuniyaa maya wanaagooda banaankaa la keena waa laga sheekeeya ceebtoodana waa la asturaa waxba lagama soo qaado hadduu ku xumeeyo wuxuun baa la xasuustaa inta jeeruu ku wanaajiyey hadduu maanta kuu baahda waxaad ogaataa intaasoo jeer adba u baahatay baa jirta marka qofka ibni aadamka waa la xambaari karaa waa la sidan karaa qofka laakiin goormaa la sidan karaa waxaa la sidan karaa markaad diyaaru tahay laakiin soomaaligu sheekh mustafa xaaji ismaaciil baa sheegayo soomaaligu xaaladiisu waa ina kala kaxeeya waa ina kala gooya waa ina muxaadarada la odhan jiray subula xal alkhilaaf dhegeysta sida khilaafka loo xaliyo khilaafka ma xaliso waa beelaha oo kaleo beelo waxay isugu yimaadaan magaha ayaa ka mid a marka waxoogaa la isku afkiran war wax maqlaysaa warin idinkuna maftiina iska bixiya anagu taagaon iska bixina ina kala kaxeeyna mayo ina kala jara way kala guurayaan moogta way kala waa kala hayaamayaan waa dadkaa baadiyaha wada degan wax alla wax isu hayaa ma jiraan wuxun baa isu haya in yaroo magacaa isu haysta in yaroo masaalixa haddii intii isla fahmi waayaan wareena maxaa jira soo isma bixin kartaan boqolaha ana kala kaxeeyna qoonta ma iska bixin kartaan ha iska bixiya adeerna kala kaxeeya waa kala go-aasun soomaalida waxeedu isu soo dhowaanta kana hadduu iska bixin karo kana uu iska bixin karo oo haddana ay wada bixiyaan miyayna sharaf ahayn miyayna xoola u baaqanayn miyayna xoola u baaqanayn bal idinku soomaalida fiirsada qolo walba khadiyaan bay taagantay imika intaasoo mugood baa iska daba yimiyo tan kalena way timiyo la bixin kari maayo qoomihii baa ciidda ka batay nin waliba waa calaacalaya diidigood way calaacalaya waxay garan laayihiin say waxaani u yaraadaan waa ninkan innakana culays baana haysta idinkuna sakaraad baa tihiin waar waxba kuma noolin isu keen keeno oo bal halkii waagii hore ahayd marka imika sheekada waxa kuwanaa dee beriga dadku ay yaraayeen magta ay wada bixin jireen buu ku leeyahay waxaa laga dhigayaa moogtahay wax la soo dhaafay xilligii magta la wada bixin jiray walakin waa nacasnimo waa nacasnimo wuxuu leeyahay marka idaa kasra alakhilaau kasra alghuramaa haddii asxaabtu ay badato waxaa badanaya xuquuqda lagugu leeyahay wama alghuramaau baa la yidhi wuxuu alxuquuqu xuquuqda ayaa badanaysa baabun wuxuu baab yahay min ashicri shicirka iyo gabayga waxaa ka mid a xikmatun xikmad baa ka mid a halkaa waxaanu kusoo dhaafnay asmaadii iyo kunyadii iyo labadan xadiis dambe oo meel aan haysan oo baab aan lahayn oo sheekhu aanu baab aanu usamayn lakin hal cilaaqa ay ka dhaxayso iyo kaa hore oo maaragtay kubarada iyo ahlulfadliga qaabka loola macaamilo labadan xadiise dambe sheekhu wuxuu yihi baabun waxna kuma qorin talow muxuu uga jeeda talow muxuu uga jeeday baabun unbuu yihi maxay ka dhigantay bal hadda idinku fiiriyo oo idinkaan idin weydiiyey kan hore ee mucaawiya ibn abi sufyaan iyo inanka walaalaa yihiin iyo kan dambe camar ibnu caas bal labadan asar maxaa ka dhexeeya labadaa waxaa ka dhexeeya baabu yahay marka isku daya labadan kan iyo kan ka horena wuxuu yihi mucaawiya ibn abi sufyaan baa walaalkii nin ka yar ay walaala yihiin ayuu arkay oo daabad saaran oo ku yarina uu daba socdo ya suaalmaha yar daabada saar ma saarey bui waad daran tahay buu ku yihi abu sufyan m odayga aabahooda abu sufyan waa iska dhaaf walaalka kana idaa kasra alakhilaau kasra alquramaau maxaa ka dhexeeya labadaas yaasha maxaa ka dhexeeya xuquuqda ka dhexaysa sax miya xuquuqda ka dhexaysa yaa iska la isku dayaya dadka in la soo dhaweysto ayaa ka dhexaysa waa gees xuquuqdii un yani islaalinta islaalinta wada socodka ayaa ka dhaxaysa saas wey yani qofku dadka inuu soo dhaweysto dadka inuu unaxariisto dadka inaanu ka fogaanin ayaa ka dhaxaysa iyo baabka hore ee almashi maca alkubaraa wa ahli lfadli waxaa bilaabmaya marka shicirka iyo gabayga iyo waxyaaba ku saabsan wanaga sheegno carabta sidaynoo kale ahaayeen mise inakaa sida carabta oo kale ahayn waynu isu dhow dhownahay bay ka dhigantay macnaha oo agga gabayga ninku caynkeeda weliba de imika uu iska qiimo dhacay bahalkiio dee meeriyaha nafta ka jaree oo talabaad baalki de imika waaba la sameeya soo moogid qofku u fadhiisanaya wuu samaynaya wuxuu soo qaadanaya intaasoo xaraf oo wada da da-duu soo urursanaya urursanaya waabaan samaynayaaba gabayga waa samaysba kan maykanka de wuu ducanaya qofku kan buu ugeynaya wuu jaraya wuu qorayaa maanta laba beyd baan qorayaa saa haddana laba kale ayaan qorayaa haddana markaasaan bedelaya haddana waxaas gabay mahe moogtay waxa maanta la tiriyaa boqolkiiba sagaashan waa noocaas raaqib bas uga akhriyaya moogta markaasuu diidiidahaayo markaasuu khalkhaldayaayo aad dareemaysa wax dee la isku rakrakibay inu inay tahay carabtuna noocaasay ahayd waagii hore ninkuu soo fadhiisanaya gabaygu saa usii daynaya somaadula caynkaasi aan jirin gabaygu hadda wuu iska kharibmeeye macna ma lahayne ma laha imikee waagii hore soomaaliga gabaygu macno weyn buu lahaa waa kaydka taariikhda soomaalida kaydka taarikhda soomaalida iyo kaydka qaamuuska luuqadda luuqadda af soomaaligu meesha ku kaydsan tahayna waa gabayga carabtuna waa caynkaas oo kale wax kastoo la sheegay marka la isku qabsado beed gabay baa lasoo qabsado kebel caynkaa yidhi maaha beed hal erey oo carabiya la isku qabsanaya macnihiisu waa kan mee kan maahe waa kan mee kan baa loo isticmaalaa hal beed hal beedoo gabayaa lasoo qaadanaya kaasa markhaati noqonaya waa lagu kala baxaya soomaaligana waa caynkaas oo kale marka labadaa shay buu yahay soomaalida carabtana caynkaasuu ahaa taariikhdana wuu yahay oo waa waa weel taarikhda lagu ururiyo geesna waa waa weel lagu ururiya luqadda laakiin de imika waxa weya wuu sii macna bilaf soomaaligaba waa dhimaad marka wax ku saabsan shicirka iyo gabayga iyo miyuu xun yahay mise wuu wanaagsan yahay mise waa la kala saaraya ayaa inoo bilaabmi doonta baabun min ashicri gabayga waxaa ka mid a xikmatun xikmad baa ka mid a can ayuub ibnu haabitin can khaalidin huwa ibnu kaysaan qaala wuxuu uhi kuntu kuntu cinda bni cumar ibnu kaysaan oo khaalid ah ayaa wuxu uhi cabdillaahi ibnu cumar baan la joogay maalin maalmaha ka mid a fawaaa fa waqafa calayhi waxaa soo dul istaagay iyaas ibnu khaysama waa nin gabya ah iyaas ibnu khaysama soo dul istaagay qaala wuxuu yihi alaa unshiduka min shicri yabna alfaaruuq ina faaruuqow waa ina cumarow gabaygaygii gabay ka mid a makuu tiriyaa maanta gabayadaan tiriya waad ogtahay makaa qacsiyaa buu ihi gabay ka mid a gabayadaydii qaala wuxuu ihi balaa haya soo daa walaakin laa tunshidnii ilaa xasanan mid gabay fiican midaanan hay tirinin gabayga xuniga ilaali bay ka dhigantay faanshadahu waxa weeyaan wuu u tiriyey xataa idaa balaqa shay-an karihahu markuu soo gaadhay meel cabdillahi bni cumar uu dhibsanayo faqaala wuxu uhi amsik bes bartaa ku jooji waa laga yaba marka xikmad iyo murti iyo taariikh iyo hadal wanaagsan inuu ka tirinaya suuragal lakin markii dambe wuxuu soo dee dhoobadii buu soo galay amba faan buu soo galay amba cay buu soo galay amba dhaleec buu soo galay halkaa marka maryaa wuxuu yihi amsik bagtaa kaadi waa daciif can muطarifin qaala wuxuu yihi saxiibtu cimraan ibn xusein min alkuufata ila albasra cimraan ibn xusein baan ka raacay min alkuufati kuufa ayaan ka raacay ila albasrati ilaa basra waa ciraaq kuufa ilaa basraan wada soconay faqala manzilun yanziluhu waxaaba iska yaraa meel uu dego ilaa wahuwa yunshidunii shicran meel kastoo aanu degno gabi buu akriyey buui isagaaba gabi akriyey waa cimraan laftiisa waa saxaabigii halkaanu degno markaan xoogaa fadhino gabay xoogaaya ayuu akrinayay buu le maarata aanu isla qabanin wa qaala wuxuu yihi inna fi lmacaariidi sarbeebaha waxaa ku jirtaa lamanduuxatun wax looga leexdo can ilkadibi beenta yani sarbeebtu had iyo jeer waa hadal dadan oo daahan oo waxa weyaan hadal macnihiisa aan waadix ahayn soo maaha yani wuxuu u bahan yaha la saafo marka qofku haddii aad doonayso maaragtay waa wuxuu rabaa qofku inaad wax u sheegto wixina wax cad maaha beenna u sheegi maysid haddaad wixii runtii cad u sheegtana waxa laga yana waxyaala meesha ka timaado marka wuxuu samaynayaa hadal dadan oo macnayaal fara badan ixtimaalaya ee dadka u gelinaysa marka wuxuu leeyahay macaariiddu waxyaaba ay ku fiican tahay amba sarbeebtu waxay ku fiican tahay waxaa ka mid a beenta lagaga baxsadaa beenta ayaa lagaga baxsadaa waa inagii sheegeen rasuulka alayhi isalaatu wasalaam marka isaga abubakar ay israaceen ee bedel ay ka baxeen ee ay soo sahaminayeen gaaladu meeshay degan yihiin odayga waa kuwii qabtay odaygii waxay ku yidhahan noo warram horta idinku ii warrama waan idin waanu kuu warramaynaa horta adigu noo warram bay ku yidhahdeen wuu warramay anigu waxaasaan ahayo caynkaas waayo meelaha wax muka aragtay hayo quraysh baa halkaa deganoo waa imise oo ma garanaya laakiin waan qiyaasi karaayo imise neefay maalintii qashaano sagaal neef bay qashaan maalmaha qaarna toban bay qashaano warbixintii oo dhan ay ay siiyeen so haddaba waa idinku ii warrama xaggee baa ka timaadeen rasuulku alayhi isalaatu wasalam wuxuu kuhi naxnu min maa biyaanu ka nimi anagu waa run soo ma eeg waa xaggaa ka timaadeen biyaanu ka nimi waa biyihe ninka wuxuu biyo ma biyihii beder ma biyihii madiina meeshii wixii biyo lahaa ceelashii oo dhan ayuu taxay intuu lahaa ma biyihii ma biyihii oo iska dhaaqeen iyagu way u warrameen ballankiina way fuliyeen wuxuu dhaha waana waan idin warramaya idinkuna xaggaa ka timaadeen ii sheega waanu kuu sheegaynaa bay ku adigu noo warram marka warkii ay ka dhammaysteen hayo adinkuna xaggaa ka timaadeen waxaanu ka nimi biyo de waa run mana matulma biyihii abuurkaa biyana laga abuuray miyaa intuba waa suuragal marka hadday dhahan madiinaanu ka nimi ay ku caddeeyeen warka dhibaata ka dhalan lahayd soo maaha oo waxaa suuragala inay qurayshi qabato oo ay tiraa noo warran cid ma aragteen walaaha laba nin baa arkayoo noocaas iyo noocaasahoo madiine ka yimi way garanaysaa quraysh wallahi waa maxamed iyo abubakar baa odhan lahayd markaasa ina taasi ugu dhicin sarbeeb bay isticmaaleen waxay ku yidhahdeen biyaanu ka nimi marka ina fi lmacaariidi macaariidda waxaa ku jirta lamanduuxatun cala alkadib been in lagaga baxsado marka had iyo jeer waxay ka dhigantay gabayguna gabayguna had iyo jeer wuxuu wuxuu u badan yahay dee ereyo dadan oo u baahan de in la furfuro ayuu u baahan yahay gabaygu de af soomaaliga cadiga muxuu kaga duwan yahay ya wuxuu kaga duwan yahay de waa inaad waa waa inaad macnayso waa inaad macnayso oo kugu soo mirkaco oo aad hadhowto marka haddana aad macno kale uu ku faa'iideeyo oo siyaabo fara badan loo jiijiidan karo yani gabaygu soo afar qaybood maaha gabaygu waa wasniga iyo qaafiyadda iyo fikradda iyo xeeldheerida waa afartaas sumaydna fahmi xarafka waa garanaysan qofku de xarafku ka gabeeya soo maa baabuu ka gabeeyaa aabuu ka gabeeyaa daabu waa xarafka midna waa qaafiyadda iyo miisaanka wade qof hadduu iska hadlo una u sheekeeyo waxaa yani ama hadduu gabay yahay iyo hadduu hees yahay iyo hadduu de mid kasta waxa leedahay qaafiyad soo maaha midna waa fikradda wuxuu ka gabayaayo wuxuu ka gabaya masalan biyalaan buu ka gabayaya waa fikradda halka ugu muhiimsani waxa weeye intaaba waa xarafka waa la urursan karaa qaafiyaddana waa la samayn karaa fikraddana waa la heli karaa laakiin meesha la isku dhaafaa waxay tahay waa xeeldheerida xeeldheerida waxa weeyaan waa in gabaygu uu ka macno weyn yahay kelmadda caadiga af soomaaliga ah hargeyse biyola-aan baa ka jirta markuu idha anigu hadduu gabayga dhig ka hargeyse biyola-aan baa ka jirto haraad baa loogu baktiyayaaye waxaas maaha waa intii un soo maa waa intaan odhan lahay af soomaaliga ahaa uun intaa erey ka weyn oo ka macno ballaadhan oo xeeldheerida waa ina jirtaa yani waa in waa ereyga la qaato nin dagaal ka warramaya ayaa waxaa loo daliishanayaa dhaqaale nin dhaqaale ka warramaya ayaa waxaa loo daliishanayaa dawlad waata dii la odhan jiray isagoo jacayl ka sheekaynayaba waxaa loo isticmaalayaa snmtiiyo balaayo baskibr soo socotay iyadoo dawladdii la caayayabaa oo ninkii wuxuu doonayaa inuu gabadh iyo waxbuu si dhex maraya mu kamid aha caynkaaskan marka xorriyad baa laga warramaya maxaa laga sheekeynaya hal iyo maandeeq baa laga sheekeynaya yani waa gabaygaa waxaa iskale marka wuxuu leeyahay waxaan uga jeednaa muhimadda taamujeda macaarida gabayga wuxuu leeyahy ina fi lmacaaridi lamanduuxatun cani lkadib macnaheedu waxa weeyaan yani gabaygu wuxuu u badan yahay had iyo jeer hadalkaas guud ee dadan ee u baahan maaragtay dee in la furfuro عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره وشاقي أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد ياقوت أخبره إنه وشاقي أن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أخبره إثنين وشاقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك إنه يري إن من الشعر قبل جوحة كتشرتا حكمة حكمة كتشرتا إن من الشعر قبل جوحة كمدة حكمة حكمة كمدة بعد ذلك نبقى كل دي دي دالنا كابدين سمهين aan doonahay inaad heshada daayna bidkaaye dadkuna moodi dulooda dhashay hay dadkuna dul aan wax u dahsoonayn waa kaas mayna xikmad ahayn waa taasi dallo ma laha aakhir haddii loo kitaabtay macnaha waa in yaroo kooban waa afar bayt laakiin wuxuu ninkaasi kuu sheegay ibni aadamka qaar fara badan oon daacad ahayn baa jira iska ilaali ninku ag xiiqsan oo kaba barooranaayo haddana markaa dagaada ku jallaafaynaya baa jira macnaha gabayga waxaa ka mid a xikmad baa ka mid a erayaad u baahnayd amba xaaladaad u baahneed waxoogaa inaad fahanto in baad bayd gabaya helaysaa waad ku nasanaysaaba khalaas wabaad iska bilaawaysa ina min ashicri gabayga waxaa ka mid a xikmatan xikmad baa ka mid a oo rasuulka alayh isalaatu wasalaam xataa xiliyada qaar waa kii dee soo qaadan jiray can yunis bni cubaydin can ilxasan can ilaswad bni sariicin radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi qultu yaa rasuula allah waxaan rasuulki ilaahayow inii madaxtu rabbii bimaxaamida caza wajal ilaahay ammaano fara badan baan ammaanay yani ilaahay gabay baan ku ammaanay yani gabay baan ilaahay subxana watacala ku ammaanay qaala rasuulka alayh salatu slam wuxuu yidhi amaa ina rabbaka rabbigaa yuxibu alxamda xamdiga iyo mahad mahadnaqa ilaahay subxaana wa tacala wuu jecel yahay walam yazidhu calaa dalika nebigu alayh salaatu wasalaam intaa kama ziyaadin wuxuu doonay inuu ku idhaahdo wallahi waa saxa bali maqashii rasuulka alayh salatu wasalaam kama dhegeysan waxay ka dhigantay fi bacdi alaxyaan gabayga inaad iska dayn karto gabay ku akriya meertu gabayga weera kaadiyo hawlo kalaa jire inay ka inay fiican tahay mararka qaar ilaahay rasuulka rasuulka ilahi inii madaxdu rabbi rabbigay waxaan ku ammaanay bimaxaamida ammaano ayaan ku ammaanay xamdi yacni inaan u mahad celiyey ilahay waa allah waxaa noo galay ilahay waa galadaalahana siiyey ilahay waa allah na abuuray waa ilaah hanuunkana siiyey ama ina rabbaka rabbigaa yuxibu alxamda xamdiga waa jecel yahay buuri can abi hurayrata radia allahu tacala canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam rasuulku wuxuu yidhi lian yamtali'a jawfu rajuli jawfu rajulin qayxan nin raggaa dee had ee jeer dumarka qaar baa gabiye nin laabtiisa in laga buuxiyo malax yariihi oo malaxaasi ay cunayso oo ay faganayso ayaa khayrun ka wanaagsan min an yamtali'a shicran inuu gabay ka buuxiyo waryaa waa lasu soo galay meesha gabayga waa khatar ya ninku laabtiisa iyo maaragtay xifdigiisa inuu ka buuxiyo gabay waxa u dhaanta inay malaxi ka buuxiso madaxda dee xanuun baa keena soo maa oo xanuunkaasi laabtiisa uu cunayo oo uu rifanayo taasaa u dhaanta laakiin ogow waxa lagu inuu ka buuxiya lagu yidhi qofku hadduu qur-aankana yaqaano qur-aankana uu qaybsan yahay toban beeloo gabe inuu qaybsan yahay ka warran ok ok yani waxa loo jeeda waa qofka qur-aanku waa qofka gabaygu gabaygu waxyaabihii kale wanaag ahaa oo dhan uu ka mashquuliyey dadka qaar maanta waa idinka arkay dadka sheegta maaratay usugaantii naaf soomaaligii baana soo ururin waxaa ka sheekaya maarata waxay ka dhigteen fii bacdi alaxyaan waxaad dareemaysaa inay inay inay u jeedaan shayga ugu fiican ee ay tahay in laga shaqeeya waa gabay iyo hal abuurka urur samee xafladaa la dhigaya waa waxbaa kunkaasoo urur baa loo sameeyey waa la daba socdaa haba la daba socdo af soomaaliga hala raadiyo iyo gabaygii laakiin wax kastaaba xad bay leeyihin qad jacala allahu likulli shayin qadara ilaahay shay kasta wuxuu u sameeyey qadar fii bacdi alaxyaan qaarkood waxaad dareemaysaa in ay gabayga af soomaaliga kaga kalsoon yihiin qur-aanka qur-aanku qaabka uu tilmaamaya waxiyo iyo qaabka gabayga uu tilmaamayo yacni qofku suu ilaalinayo uu daba soconayo uu isugu luraayo qur-aanka isugu luri maayo qur-aanka u qaybi maayo siduu u qaybayo wal ha ha saas weeye aad qaar baa saa loo weydiiya waa noocaas daba socda oo qaybaya oo urursanaya oo qur-aankiina aan faatixada aan saxayn ka loo jeeda waa kaas waa qofka qur-aanku qofka qur-aanka iyo khayraadkii kale wanaagsanaa ee dee loogu talagalay laabta in lagu hayo uu ka saaray gabaygu meesha oo gabay keliya ka buuxiyey qofku diinta waa inuu barto suugaantana waa inuu barto suugaanta in la bartaa waa muhiim gabayga in la bartaa waa muhiim qofka gabiyaa inuu gabiyo gabay nool oo dadka waxu tara inuu tiriya waa muhiim laakiin gabaygaasi qur-aanka meesha iyo sunnaha iyo xadiiska waa inaanu ka saarin gabaygana waa inaad taqaano qur-aankana waa inaad taqaano waa imika labadaas ma galaan had iyo jeer waa imika ninka wadaadkaahi hadduu gabay meelaha ka akriyo wax loonay nin wadaadkan gabyaaya un muxuuha qur-aanka iyo gabayga maxaa isdhex dhigay ninka gabyaaya hadduu qur-aan soo qaato wax loonay wan gabyaayo qur-aan maxaa kala galay gabyaayo qur-aan maxaa kala galay lakin waa qalad waa xadiiskii u dambeeyey can caaisha mid baa ka dambeeya asar baa ka dambeeya can caaisha radi allahu taala ayay can اlaswad ibnu sariicin qaala wuxuu uhi kuntu shaaciran gabyaabaan ahaa faataytu nabiya sala allahu alayhi wasalama nebiga ayaa yimi faqultu waxaan ku uhi alaa unshiduka maxaamida xamidtu biha rabbi ma kuu tiriyaa rasuulka ilaahayow ammaano aan ilaahay subxaanahu wa tacaala ku ammaanay qaala wuxuu uhi ina rabbaka allaha yuxibu lmaxaamida maaragtay ammaanahaas iyo xamdiga faraha badan leh ilaahay wuu jecel yahay walam yazidnii calayhi intaa eg imuu dhaafin yani imaqashii ma odhan can caaisha radia allahu tacala canha qaalad waxay tihi istaadana xasaan ibnu haabit rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam fii hijaa'i almushrikiin xasaan ibnu haabit baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa afhayeenkii muslimiinta asxaabta gabyaagii weynaa ammaanta rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu u tiriyey nin dambe u tiriyey ma jiro ammaanta u tiriyey gabayga ammaantaha u tiriyey xasan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee alhamaziya la yidhaahdo hamziyada uu u tiriyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam cid damboo bartuu gaadhsiiyey gaadhsiisa ilaa maanta lama hayo xataa shawqi shawqi baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam aada u ammaanay ilamaa iyo hadda nin bartuu gaadhsiiyey gaadhsiiye lama hayo bilitifaaq shucarada xataa ankasa sheegeen xasan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ogolaanshiye wuxuu weydiistay inuu quraysh u gabiyo mushrikiinta hijaa waa gabayga hujuumka ah maxaa la dhaha waa hujuumka sooma inuu gabay u tiriyo uu ku weerarayo faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi xasaan fakayfa binisbati oo haddaad quraysh ama aada weerarto dee kulli waxaad wax ka sheegaysa waa nasabkoodii nasabkayga ka warran ilaa inaa soo gelaya meeshii maxay kula tahay faqaala wuxuu yihi la'asullannaka minhum kamaa tusallu shacratu min alcajiin waxaan kaaga dhex saarayaa nimanka hortooda hilfaan ulaabiya bui waan baabiinaya gabay baan ku qaadayaa aanay ka soo waaqsan waan rifaya waxaad dareemaysaa haddii reer qolo loo gabyayo wuxuun baa la abbaaraa nasabka iyo odayaasha iyo meesha ka soo jeedaan rasuulka alayh sala slm wuu fahmaya wuxuu yidhi adiga waan kaa dhex saaraya sida looga dhex saaro xabadda tinta ah qooshka sida looga dhex saaro oo kale in kaaga dhex saaraya buu hi adiga yani aagaaga soo ka soo wareegi maayo bay ka dhiganta yani haddii xabadda tim tinta ahi tin dheeri hadday ku dhacdo maaragtay qoosh oo saa looga waxba ma soo raacayaan laakiin waxay idhaahdeen hadday ku dhacdo malab waxbaa soo raacaya malabka wuu qabsanaya timaa wuu qabsadaa markaa ma odhan sida xabadda tinta malabka looga soo dhex saaro ma odhan wuxu uhi sida cajiinka looga dhex saaro buhi cajiinka siduu fahmaya adigu eeg ayaan kaaga dhex saarayaa buuri meesha maxaa laga fahmaya waxaa laga fahmayaa qofku cid gaala wuu u gabi karaa hilfuhu u laabi karaa habeentii ma sheegi doona haddii ilaahay ka dhiga xasaan iyo rasuulka calayhi salatu wasalam siduu u gubaabin jiray laakiin haddana waxaa la rabaa alaa fii xuduudi sharc sharciga xuduuddiisaa la eegaya sharcigu iyaga laftooda marka wax laga sheegayo waa in xad loo sameeyo meel aan la dhaafi karin bay leeyihi can hishaam can abihi qaala wuxuu uhi dahabtu asubu xasaana cinda caaisha radia allahu tacaala canha waa markii fitnadu ay badatay ee muslimiintu ay iskhilaafeen ee la isnacay ayaa wuxuu yihi maalin maalmaha ka mid a ayaa caaishaan umi xasaan baa la soo qaday xasaan baa hilfaa u laaban caayay buuri xasaan baa meel kaga dhacay faqaalat caaisha caaisha waxay tihi laa tasubahu ha caayin xasan in la caayo maahe ha caayin fainahu kaana yunaaficu can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiguu difaaci jiray ninkaasi ha caayin ninka rasuulka calayhi salaatu wasalaam difaaciisa laabta u soo dhigtay nin la caayo maaha nin la caayo maaha waxay tihi caaisha radi allahu taala canha ha caayin xasaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam difaaci jiray dabeetna waan ka hadhay buu yihi sal allahuma waslama wbaarak calaa sayidina moxamed waaalihi wasaxbihi wasalam